بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل تشديدات التشهد إحدى وعشرون خمس زائدة في أكمله وست عشرة في أقله وعن كجد جرنا في كتاب سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه قارهان في كتاب الصلاة كتاب الصلاة أيام كجد جرنا وحير الشيخ رحمة الله عليه فصل أي هذا كان فصل وحفصل يهي تشديدات التشهد tashahudka iyo atixiyaadka inta la shidayo shidadka uu leeyahay ixdaa wa cishruun labaatan iyo kow wey labaatan iyo kow meelood tashahudka waa la shidayaa khamsun shan buu yidhi zaa-idatun waa mid zaa-id ku ah fii akmalihi dhammaystirkiisa wa sita cashrata lix iyo tobanna fii aqalihi waa meesha ugu yaray qofka laga rabo marka waxaa halkaa loo hadlayaa tashahudka iyo atixiyaadka shidadka uu leeyahay inta meelee la shidayo ayaa loo hadlayaa meeqa meel waa waa labaatan iyo kow meelood shidkaa marka laba meesha muhiim waa in la fahmo khamsun zaa-idatun fii akmalihi wa sita cashrata fii aqalihi meeshaas muhiim inaad fahamtid riwaayadaha kitaabka nusqooyinka dhowr nusqo ku yimaadaa ixdaa wa cashrata toban iyo kow leeyahy meel qaar meel wuxuu leeyahay zaa-idatun waaba laga jarayaba marka laakiin riwaayadda ama nusqada ku imaada kitaabkan waxaa weeye tashdiidaatu tashahudi tashahudka iyo atixiyaadka meeqa meeloo la shido su-aal soo maa inta meele la shido ixdaa wa cishruun labaatan iyo koowe khamsun shan buu yidhi zaa-idatun waa mid zaa-id ku ah fii akmalihi marka la dhamaystirayo wa sita casharata lix iyo tobanna fi aqalihi waa meesha ugu yar marka tashahudka shidadka laga rabo shidadka laba u qaybsama marka meesha muhiim shidadka laba uqayb laba u qaybsamaa labada meeloo u qaybsama waa maxay yacni qeyb laga maarmaan ee tahay in lala yimaado shidka waa laabudda laga maarmaan waa meesha ugu yar qofka laga rabo lix iyo toban waa laakiin haddii la yiraahdo iska dhamaystir un waa mukamilaad waa ku dhamaystirmaya ama wax dhamaystiraya un oo layska rabo laga maarma oo laga maaran yahay waxa weeyaan shan waa shantaas waxaa leeyahay mukamilaad un waa un laga maarmaan maaha laakiin meesha ugu yare qofka laga rabo inuu la yimaado waajib ku tahay shidadkaasi waa lix iyo toban ama laakiin shantan waxaa leeyahay waa mukamilaad unne waajib maha inuu la yimaado waajib maha laakiin lix iyo toban waa meesha ugu yara qofka uula imaanayo waa waajib marka qofkaa inuu la yimaado marka tashahudka marka iyo atixiyaadka laba ribaayad bisa saxiixa waa laba ribaayadood saxiixa hal ribaayad waxaa iskale riwaayatun can ibni cabaas waa riwaaya cabdullahi ibnu cabaas radia allahu canhuma laga wariyey riwaayad kalena waxaa laga wariyaa saxaabiga la yiraahdo cabdullaahi bni mascuud radia allahu canhu waa labadaas riwaayadood a saxiixsan labada riwaayadood marka madaahibta marka loo fiiriyo alimaamu shaafici ama madhabu shaaficiyada shaaficiyada madhabkooda waa riwaayatun can ibni cabaas wey cabdullaahi bni cabaas radia allahu canhuma riwaayadooda ay raacsan yihiin riwaayadiis ama laakiin abi xaniifa abu xaniifa wa axmed binu xambal raxmat ullaahi calayhima labadooda waxay qabaan madhabka madhabkooda uu raacsan yahay can cabdillahi bni mascuud radia allahu canhu cabdillahi bni mascuud marka abu xaniifa madhabu abu xaniifa wa madhabu imaam axmed bn xambal raxmat ullaahi calayhima riwaayadooda waa riwaayadda uu wariyey cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu ama laakiin madhabu shaaficiya alimaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi madhabka asiguna uu qabo waa madhabka riwaayadda laga wariyo can ibni cabaas radi allahu canhuma marka labadaas madhab aan kala akrinayna insha allah wuxuu yihi sheikh raxmat ullaahi calayhi waqad waradat riwaayataani saxiixataani fi siiqati tashahud buy waqad waradad waxaa soo aroortay riwaayataani laba riwaayadood oo xadiida macnaa oo saxiixataani oo saxiixa fii siiqati tashahudi qaabka oo tashahudka loo aqriyo laba riwaayadood ah saxiixa aluulaa riwaayadda koowaad riwaayatun can ibni cabaasin radia allaahu canhuma riwaayo laga wariyo cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhuma annahu qaala cabdullahi bnu cabaas inuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yucalimuna atashahuda kamaa yucalimuna asuurata min alqur'aan wuxuu yihi kaana rasuulullah rasuulka sal allahu alayhi wasalam wuxuu ahaa yucalimunaa midna bara atashahud atashahuda ataxiyaadka iyo tashahudka ayuuna bari jiray kamaa sida yucalimunaa oo noo barayo asuurata suurad oo min alqur'aani qur-aan ka mid sida qur-aanka oo noo bari jiray oo wuxuu noo baray ataxiyaadka iyo tashahudka fa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam yaquulu mid yidhaahda attaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu aldayibaatu lilah assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi alsaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh ama waashhadu ana muxamada rasuulu llah rawaahu muslim riwaayadan alimaam muslim ayaa wariyey riwaayadan marka imaam muslimaa la gaar noqd marka riwaayadan waxa weeye altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu aldayibaatu lilah assalaamu calayka ayuha nabiyu raxmat ullah attaxiyaatu salaamyaalo alle salaam haddii la yidhaha nabadgelyo almubaarakaatu min alkhayraat waxyaabaha barakeysan ee kheyraadka ka mid ah wasalawaatu iyo ammaanyaal wadayibaatu ama addayibaatu wanaagyaalo lilaahi ilaahi subxaanahu watacaala bay u sugnaad assalaamu nabadgelyo calayka dushaada ahaato ayuha nabiyu nebigaanow waraxmatullaahi naxariista ilaahay wabarakaatuhu iyo barakooyinkiisa ilaahay subxaanahu watacaala barakaadkiisa iyo naxariista ilaahayna dushaada ahaato assalaamu nabadgelyo calaynaa dusheena ha ahaato wacalaa cibaadillaahi iyo addoommada ilaahay addoommadaasoo asaalixiina ah kuwa suusuuban ee wanaagsan ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha alla xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu ilaa alla mooyaane wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa ana muxamedan nebi muxamedna sala allahu calayhi wasalam rasuulullah rasuulka sala allahu calayh wasalm rasuulka ilaahay oo allah subxaanahu watacaala uu soo diray inuu yahay ayaan qirayaa rawaahu waxaa wariyey riwaayadan muslimun alimaam muslim raxmatullahi calayhi baa wariyey riwaayadan marka riwaayadan waa maxay attaxiyaatu alsalawaatu ama altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu aldayibaatu lilah assalaamu calayk riwaayadaas yaa wariyey cabdullaahi binu cabaas radi allahu canhumaa wahadihi riwaayatu shaaficiyi raximahu llahu tacaala can ibni cabaasin radia allahu canhuma wahuwa akmalu tashahudi cindahu wuxuu yihi sheikh raxmat ullahi caleyh wahadihi tani riwaayatu shaaficiyi alimaamu shaafici riwaayadiisa wey raximahu llahu allah u naxariistay uu ka wariyey can ibni cabaasin radia allahu canhumaa cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhumaa allah ka raali noqday asiga iyo aabihiisba wahuwa riwaayadda akmalu tashahudi tashahudka iyo atixiyaad waa midka ugu dhammaystirnaan badan cindahu can ibni cabaas agtiisa cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhumaa agtiisa waa midda ama alimaamu shaafici raxmatullahi calayhi waa midda ugu dhammaystirnaan badan agtiisa ba buu dhahay waa riwaayadda labaad ee saxiixada ee atixiyaadka loo akri karo riwaayatu can cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhuma radia allahu canhu dheh cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu riwaayad laga wariyo qaala wuxuu yihi cabdullahi bn cabaas cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu iltafata ilayna rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam faqaala idaa sallaa axadukum falyaqul wuxuu yihi iltafata ilayna xaggeena waxaana soo fiiriyay oo noo soo milicsaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yihi nebiga sal alla alayh wasalam idaa sallaa axadukum axadkiina hadduu dukado falyaqul ha yiraahdo ataxiyaatu lilaahi waasalawaatu waalayibaat assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadiillaahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh saasay yirahdeen rawaahu lbukhaari wamuslim wili waxaa ka dhiman iltafata ilaynaa rasuulullah rasuulku sal alla lay wasalam baason- baa noo soo milacsaday oo na soo fiiriyey faqaala wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum axadkiina hadduu dukanayo oo hadduu dukanayo oo dukado falyaqul ha yiraahdo attaxiyaatu lilah salaamyaalo ilaahay bay u sugnaatay waasalawaatu ammaanyo wad ammaan haddii la yirahdo ilaahay bay u sugnaatay wadayibaatu wanaagna ilaahay subxa bay u sugnaatay marka labada riwaayadood way kala duwan yihiin soo maaha riwaayatu can ibni cabaas iyo riwaayatu cabdillahi bn mascuud way kala duwan yihiin riwaayadda cabdillahi bn mascuud cabdillahi bn cabaas radi allahu canhumaa riwaayadaas maxay tahay waxa weeyaan attaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu aldayibaatu lilah waa meeshaas way kala duwan yihiin intana waa maxay attaxiyaatu lilaahi wasalawaatu wadayibaat waa riwaayadda inta badan lagu dhaqmana riwaayadan waa ogow almubaarakaat inta badan laguma dhaqmo riwaayadan wuxuu yihi marka sheekh raxmat ullahi calayh huma liyatakayar min adducaa'i acjabahu ilayhi fayadcu yacni markuu dhammaysto wuxuu rabo uu ku duceysan karaa rawaahu waxaa wariyey riwaayadan albukhaariyu wa muslim imaamu bukhaari wa muslim baa wariyey wa huwa tashahudu limaamu abi xaniifa wa axmed bin xambal radi allahu raximahum allahu tacaala wuxuu yihi waana tashahudka iyo atixiyaadka imaamu abi xaniifa madhabu abi xaniifa kow wa axmed bin xambal iyo madhab alxanaabila raximahum ullah ama raximahum allahu tacaala allah u naxariis marka labadaas riwaayadood waa loo akri karaa amaa laakiin wixii labadan riwaayad waxaan ahayn dib in loo fiiriyo ubaahanyin labadaana saxiixa mid imaam muslim baa wariyey midna bukhaari iyo muslim baa wariyey wixii bukhaari iyo muslimna ay wariyaan fii saxiixayhima ay ku wariyaan laa shaka annahu saxiix inuu saxiix yahay riwaayadda ama saxiixa ee tahay shaki kuma jiraa marka wuxuu leeyahay sheekha ha usoo laabana madni marka faslun ay hada kani faslun wuxuu fasl yahay tashdiidaat tashahud ataxiyaadka inta la shido ixdaa wa cishruuna labaatan iyo koowey khamsun shan zaa'idatun waxay zaa'id ku tahay fii agmalihi dhammaystirnaankiis markii la fiiriyo dhammaystirnaan waa un iska mukamilaad dhammaystirnaan oo keliya macnaha lagu qabsan maayo haddaa shidid iyo haddii kale ama laakiin wa sita casharata lix iyo tobanna fii aqali waa meesha ugu yaray qofka laga rabo waa lix iyo toban lixdaas iyo toban hadduu hal xaba ka tago atixiyaadkiisa qalal baa galay ogow waa shidadka waa waajib intaan laabudda waa ama laakiin shantan iska dhamaystir un waa iska dhamaystir waaya labaatikood halkan ha laga tiray marka haleela socdo attaxiyaatu maxaa la shidayaa attaxiyaatu cala alyaai wata ama cala ataai walyaa ya-da iyo tacda wasaleela waa la shidaa attaxiyaatu aa leed almubaarakaatu haye almubaarakaatu sababta loo soo qaata maxay tahay riwaayadan riwaayadee ayaa sheega horta riwaayadan riwaayadda cabdullahi cabdullahi bn cabaas yaa qaba marka riwaayadan alimaamu shaafici yaa qaba ugu madhabu shaaficiya kitaabkan madhabu shaaficiya ku dhaqmaa madhabu shaaficiya maxay soo qaateen attaxiyaatu almubaarakaat iska fiiri marka hadduu dhihi lahaa attaxiyaatu lilaahi wasalawaat kitaabka maxaa laleeyahy madhabu shaaficiya iyo madhabu alxanaabila waa isku jiraa laleeyahy ama laakiin madhabu shaaficiya miiran waa kitaabka ugu marka maadaama riwaayadan alimaamu shaafici uu ictimaaday madhabu shaaficiyana ay waafaqsan yihiin oo madhabkooda uu yahay wuxuu soo qaatay asalawaatu yacni attaxiyaatu almubaarakaatu salawaat soo qaatay saas ugu marka waa haysin attaxiyaat marka ya-da iyo tacda waa la shidayaa almubaarakaatu almubaarakaatu asalawaat maxaa la shidaa marka cala saadi saadka waa la shidaa ogow adayibaatu maxaa la shidaa bacda iyo ya-da waa la shidaa waa lilaahi maxaa la shidaa laamul jalaalaha la shidaa hal aamus marka assalaamu waxaa la shidayaa cala siini siinkaa la shidayaa calayka ayuha annabiyu meeshaan ya-da ko ayu ayu ya-da ku jirto iyo nuunka ku jiro annabiyu ku jiro iyo walyaa ya-da ugu dambeyso annabiyu saale waraxmat ullaahi waxaa la shidayaa calaa laamiljalaala laamiljalaalaha la shidayaa allaahi ku jirto wabarakaatuhu assalaamu assalaamu maxaa la shidayaa cala siin assalaamu ale soo ma siinkaa la shidayaa calayna wacalaa cibaadillaahi allaahi laamta ku jirto laamljalaalaha la shidaa asaalixiinana waxaa la shidayaa cala saad saadka uu shidan yahay uu iska shid marka ashhadu an laa ilaaha calaa laami alif allaa allaa laamtaasi oo an laa laada ku jirto waa la shidayaa soo maha waaya ila allaahu calaa laami lalif kow laamta alifta leh oo ah ilaa laamta ku jirto lama alifa la yihahda soo maha lama alif waaya iyo waxaa la shidayaa calaa laami ljalaala ala shidayaa oo ah ila allahu wa ashhadu anna anna intee la shidaa cala nuun nuuntaa la shidayaa muxamadan rasuulu llah calaa miimi muxamed muxamed miimka ku jiro saleela waa la shidayaa in la shidaa waajib a marka waaya calaa miim wa cala raa-i ra-dana waa la shidaa ra-dee anna muxameda rasuulullah ra-daasna waa la shidaa allaahi laamta ku jirtana laamul-jalaalaha waa la shidayaa qaala raximahu llah faslun ay hada kani faslun wuxuu fasaluyaa tashdiidaadu aqali salaati cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam asalaatu cala annabiy sal alay wasalam in leeyahay allaahuma salli calaa muxamed wacala aali muxamed marka allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid waa riwaayada ugu fiican wey alimaam albukhaari raxmat ullahi calayhi uu wariyey salaatu libraahimiya aa loo yaqaanaa marka nebiga sal lla alay wasalam saas buu amray in saxaabada markay yihaahdeen kayfa nusalimu calayka kayfa nusali caleyk sidaan kugu salinaynaa quuluu buu dhahay allahuma salli riwaayadda haddaan akrinay marka meesha ugu yaray la shidayo asalaatu cala annabiy allahuma salli marka lagu jiro maxaa la shidayaa afar meelaa la shidaa ogow allaahumma cala laami allaahumma laamta ku jirto walmiimi humma miim ku jirna waa la shidaa salli na waa la shidaa salli la shidaa callaam calaa muxamedna intee la shidaa cala almiim waa la shidaa qaala raximah llah faslun ay hada kani faslun wuxuu fasalu yahay wa aqalu salaami salaam marka maxaa ugu yar assalaamu calaykum meesha ugu yaroo rabaa inuu kuu sheego waxaa ugu yar assalaamu calaykum in la yihahdo salaada marka loo jiro assalaamu calaykum in la yihahdo waajibe assalaamu calaykum assalaamu calaykum adhikr waa waajib ilaa afar nooc aa lagu sheegaa assalaamu calaykum tashdiidaatu salaamina cala siin bisaa la shidaay asiin yacni meesha ugu yaro kuusoo qabto asalaam waraxmat ullahi laakiin hadii lagu daro maxaa ku darsan calaa laami ljalaala allaahi laamta ku jiro waraxmat ullaahi waayah marka salaamta waxay leedahay tanawuca leeda noocyaal waxaad dhihi kartaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmat ullah ale waa nooca koowaad nooca labaad assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah waxaa kaloo dhihi kartaa assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum kujoogsan kartaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum saa dhihi kartaa assalaamu calaykum assalaamu calaykum naadhii karta waa meesha ugu yar qofka inuu la yimaado waajib ay tahay wey wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin